tahay doolka ayagaa sida ugu dhaqsaha badan waa inay usoo wareejiyaan oo qaranka soomaaliya inay kusoo wareejiyaan ama sifa kale ay isu dhaafiyaan haddaan saa dheelin ka oday ahaan waxaa la yidhahaa umrite iyo odayba waxay arkaan ma sheegaane waxa walaalaha n f d na u daran darisnimadana u daran inay dhashaan ka baqaydaan marka nimankaa burca xuduudeedka ee hadda mandheero jooga sitimaanka aan soo dhaafnayna ceel qaalow joogay waa inay sida ugu dhaqsaa badan walaalaha n f d isu soo dhaafiyaan waa markii degmada ceelwa soomaaliya ceelwa n f d dhexdooda derbiga uu ka qodayey oo qaaido wadanimada uu samaynayey markii ku tugtayna waa hadda ko degmada ceelwaadha gobolka gado waxay xuduud la leedahay gobolka tubada hoose degmada asmadow ninka asaga meesha kaga sarreeya degmada asmadow airaboor buu ka sameeyey dhoob lol oo deegaan asmadow hoos yimaadaana airaboor buu ka sameeyey labada kun sideed iyo tobanka toddoba degmo gobolka gado maxamuud siidaadan hal xasiisa kuma leh diyaaradihii laayay kumaan kun qof oo reer tuba ah oo intaasoo magaalo guray oo shirkadihii isgaarsiinta burburiyey oo cadowda buu saaran yahay cadowgii duulaanka ee milatariga ayuuna la socdaa sidaa awgeed mar haddii shacabkiina uu xasuuqayo qarinimadina ay saas tahay dhaqaalihii iyo xoolihii iyo geelina la laynayo waxa weeyo waa nin sameeyey isaga iyo guruubkiisaba koox khaa'ir wadariin ah